بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii tobnaad ee ka mida kitaabka mukhtasaru sagiir faslun fii shuruudi salaati wuxuu fasal u yahay salaada shuruudeeda wa shuruudu salaati salaada shuruudeedu sittatun lix weeyaan bimacnaa sittatu ashyaa ashyaa oo lix ah weeyaan shuruudda salaadu kan ugu horeeya macrifatu waqtihaa waqtigeeda garashadeeda wey macrifatu waqtihaa haa oo salaada ah waqtigeeda waqtigeedaas aqoontiisa wey salaadaha waqtiga leh hadday ka mid tahay inuu yaqiin u hubo in waqtigii joogo ama haddousan yaqiinhayn danni waa inuu hayo labadaa midkood ba cibaadada lagu geli karaa waxaa la rabaa danniga qofka mukalafka ah yaqiin haddousan hayn intaa la helo haddii kale nafsul amarka waqtigii in uu joogo macnaa waxa weeye cibaadaadka wixii cibaadaad ah haddii nafsul amarka sida arrinku ahayd ay waafaqaan waa saxiix waa jidha haddii danni la helo inta qofku dadaalo waqtiga aad malihu dadaalka u soo saaro waqtiga in waqti salaaddii joogtana waa u soconaysaa laakiin waxyaalaha mucaamalaadka ah oo aan cibaadaadka ahayn iyaga daniga wax ma tarayo nafsul amarka sidii xaqiiqada ahayd oo jidhay waa inay waafaqaan qofkii marka waqtiga aqoon waada waa inuu ijtihaad sameeyo oo dadaal la yimaado si oo waqtiga u waafaqo kan labaad waxa weeyaan wastiqbaalu lqiblati qiblada qaabilideeda wey qiblada qaabilideeda waxayumaa kuntum fawalluu wujuuhakum shadrah baa ilaah yidhi meel allaal meesha caalamka ka joogtaan wejiyaasheenna waxaa qaabilsaan jihada ama kacbada xaggeeda kacbada caynteedaa la qaabilayaa yaqiin haddii aada u jeedi kadhid aysan waxba idiin dhaxayn derbi kaa celinaya male haddii kalena meeshaa u malaysay dannigaada iyo malahaada inay kacbadii jidho ayaa qofku qaabilaya ilaa fii naafilati safari laba masalaa lasoo reebaayoo qiblada in la qaabilo aysan shardi ahayn oo labadaba salaad la tukanayo mid waxa weeyaan ilaa fii naafilati safari safarka sunnihiisa mooyaane safar mubaax oo bannaan qof galay oo ku jira salaada uu tukanayana ay sunno tahay meelaan jumcada aadaankeedana laga maqlaynna u safray qofkaasi waa iska sunnaysanayaa meeshaa daabadiisu u socoto buu iskaga tukanayaa xaggeeda faral markuu damco inuu tukadana inta ka dego oo qiblada qaabilo ayuu markaas xiranaya tukanaya ilaa fii naafilati safari taa mooyaane iyo meesha labaadi waxa weeyaan oo naafilatu safarkaas la mid ah oo qofku inuu qibladii qaabilo aysan shardi ahayn waa shiddat lkhowf cabsi daran hadday jidho salaad salaatulkhowf qof tukanaya isaguna waa isagoo aan qaabilsanayn buu tukanaya cabsi daran baa jidha ama jihaadkiiba uu ku jiraa fain khiftum farijaalan aw rukbaana ibnu cumar baa ku fasiray mustaqbili lqibla ow gayra mustaqbiliha qiblada idinkoo qaabilsan ama idinkoo aan qaabilsanaynba waa meesha labaad qiblo qaabilkaas marka meesha qiblada la qaabilanayo qofku waa waa laabta dhankaas qibladu qaabilanaya shaaficiyadu waxay leeyihiin sida aynu sheegnay caynta ama jurmiga kacbada yaqiin qofku waa inuu u qaabilo hadduu u dhow yahay wadannan fi lbucdi meel waddan ka fog hadduu joogo osan kacbada ag jooginna waa malihiisa meesha usoo saaro imaamu alghazaali laakiin wuxuu doortay wakhtaara alimaamu alghazaaliyu istiqbaal jihati lkacba kacbada dhankeeda jihadaas in la qaabili karo xanafiyaduna saasay qabaan waa qowl labaad oo madhabka dhexdiisa ah jihadaas in la qaabilo qofka ka fog kacbada dhinacaas inuu iska qaabili karo wa huwa qawiyun waa qowl qawiyo ikhtaarahu lghazaaliyu ghazaali baa doortay wa saxaxahu ljarjaani wabnu kaj wabnu casruun raggaasoo dhan baa maray wajazama bihi lmaxaliyu maxaliguna sidaasoo mara culimada qaarkeed waxay dhaheen shaaficiyada inahu ljadiidu wahuwa lmukhtaar kanaa mukhtaara maanta isagaana jadiid noqonayaba dheh lanna kacbada jurmigeedu waa yaryahay waa guri aan ballaarnayn waxaa mustaxiila bay dhaheen ahlu dunyaa dhammaantood inay ku wada aadaan oo qaabilaan qof kasta wejigiisa iyo laabtiisa ku aado ma suurtogelaysay dheheen marka jihadaa ka waasacsan jihadaas in la qaabilo waa qowl kaloo madhabka shaaficiga dhexdiisa qibladii saasaa loo qaabilaya qibladii waa la qaabilaya wa sadrulcawra weeyaan waxaa saddexa cawradii in la asturo qofkii musalliga ahaa cawradiisa inuu asturo ayib wuxuu ku asturayo waa shay mancinaya oo ilaalinaya oo diidaya in la garto qofka midabkiisu waxa uu yahay marka lala hadlayo qofkao lala sheekaysanayo maradaasi waa inaysan tilmaamayn qofka midabkiisa qofka araggiisu dhexdhexaadka yahy waana inuu marow xidhan yahay ay tahay hadduusan marada haysanin waa iska tukanaya isagoo aan maraba haysanoo iska qaawan salaadna soo celin maayo wa dahaarat lxadaeyn baa shardiga labadii xadadba in daahir laga yahy ama qofku biyo ha ku dahaaro qaato ama boor ha ku dahaaro qaato dahaaro la-aan salaad ma ansaxayso hadduu biyana waado boorna waado faaqidu dahuureyn baa la yihahdaa waa qof labadii wax dahirayayba aan haysan waa iska tukanaya xurmatulwaqti wuu u tukanaya hadhowse waa soo ceshaa qofkaas wa dahaaratu najaasati baa shardiga najaasa in laga inuu qofku ka daahir yahay najaase aan la cafiyin waa inuu daahir ka yahay fi thawbi marada dhexdeeda walbadani jirka iyo walmakaani makaanka uu taagan yahay saddexdaasi waa inay daahir u yihiin marada waxaa la mid ah wax kastoo qofku wato oo sitoo jirkiisa la xiriira waa inay daahir yihiin ama shayga uu markuu tawtaataabanayo oo isaga la socsocdo waa la mid ayb makaanka waxa weeyaan meeshuu qofku ku tukanayo jirkiisa wixii la kulmaya iyo wixii la mida wey wa macrifatu furuudi salaati baa shardiya salaada faralyaalkeeda garashadeeda uu yaqaano iyo wa sunanihaa salaada sunnayaasheeda waa inuu yaqaano qofkan tukanaya ayb maalan faatixadii iyo rukuucdii waa inuusan sunno u haysan shuruudo shiikho uu ka tego uusan sheeginna way jiraan waxyaalaha qofka salaadda ka burinaya waa inuu ka dheeraado inta uu tukanayo islaamnimaa shardiya tamyiiz baa shardiya kuwaasaa ka mid ah qaabka loo tukado waa inuu yaqaan cawrada hallaa suraa la yidhi cawradu waxaa la yidhahdaa xagga sharciga wixii ay waajibtay in la asturo waxaa kaloo la yidhahdaa wixii ay xaaraam tahay in la eego oo la fiiriyo midka hore wixii in la asturo ay waajib tahay baabusalaad marka laga hadlayo halkaanay ku sheegaan wixii in la fiiriyo ay xaaraan tahayna nikaaxa marka laga hadlayo xaggaasaa lagu sheegaa wa cawratu rajuli ninka cawradiisu ama salaad ha ku jiro ama yuusan ku jirin walaamate addoonta cawradeedu waa labo salaadda markay ku jidha weeyadu maa bayna suratihimaa labadaa xuduumahooda waxa u dhexeeya weeye iyo wa rugbatihimaa lowyahooda waxa u dhexeeya waa ninkii iyo addoontii ilaa xudunta iyo labada low iyo inta udhexaysa weeye xudunta qayb ka mida wa waa in dhinacyadeeda la asturo lowyuhuna sidoo kale maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajibun baa la yihahdaa si ay u taab noqoto wey wa cawratu lxururati gabadha xorada cawradeedu fi salaati salaada dhexdeeda ahaatay ama ugu cawro ah gabadh xora xoro ah oo salaada markay tukanayso iyo wa cinda rijaali rag agtay alajaanibi ajaanib ah jamiicu badanihaa jirkeeda dhammaanti wey ila alwejha wejiga mooyaane iyo walkafayni labada sacab wejiga iyo labada kaf oo xataa wuxuu ku soo daray rag ajnabiga markii lala joogo in wejiga iyo labada kaf aysan cawro ahayn mu-alifku sidaasou doorto sidaana waxaa hadda ka hormaray imaamu nawowi kitaabkiisa rawda la yidhaahdo laakiin muctamadku muctamadku waxa weeyaan gabadha xorada cawradeedu salaadda markay ku jidho waa jirkeedao dhan wejiga iyo labada kafayn kuma jiraan waa taa waa uu sheegay laakiin rag ajnabiya markay la joogto waa jirkeedoo dhan xataa wejiga iyo labada kafaynba sidii kitaabka hore aan kusoo mara wahuwa maa jaraa caleyh fi lminhaaj waana sida uu minhaajka ku qoray imaamu nawowi wa cinda almaxaarimi maxaarimta agteeda gabadhaas xorada cawradeedu cinda almaxaarimi rag maxramkeeda markay la joogto iyo dumar wanisaa dumar hadday la joogto iyo keligeed hadday tahay maa bayna surati warukbati weeye xudunta iyo lowyaha inta u dhexaysa intaa weeye laakiin gabdhaha kaafiraadkaa hadday la joogto iyo gabdhaha faasiqaadkaa iyo marka qofku shaqaynayo wixii muuqda ma ahay wixii kale noqonaysa oo gabdhahaas waxaa laga baqayaa inay xumaan ay soo tilmaamaan inay xumaan soo tilmaamaan oo rag faasiqiin iyo waxaas ay ku soo hagaan sidaa darteed baa la leeyahay yaysan jirkeeda fiirsanin dayib intaa markuu inoo sheegay wa yucfaa buu yidhi wa yucfaa waxaa la cafiyey can dami maytatin meyto mid dhimatay dhiiggeed waa la iska cafiyey mid meytaadoo dhimatay dhiiggeed waa la iska cafiyey waa shay naftu ka dhacday bahalladaa yarkaa iyo wixii la mid a can dami meyta ayaa la iska cafiyey taasoo laa nafasa lahaa aysan u ahaanin saa'ilatun dareedha dhiig dareere aan lahayn dhiig dareere ma leh bahallada yararka ah haddii xubin laga gooyo dhiig dareere aan lahayn xasharaadka yararka ah albaraakiid alquml albacuud albaq kutaanta iyo kaneecada iyo injirta iyo waxyaalahaas marka iyagoo nool xubin laga gooyo iyagoo nool aan dhiigu ka imaanayn kuwaa weeyaan kuwaas waa la iska cafiyey laa nafsa lahaa saa'ilatun laa dama bay ka dhiganta dhiig aan lahayn laa lahaa iyadousan u ahaa nin saa'ilatun dareedha waa la iska cafiyey qofku markuu tukanayo looma cafina de waxaana saaran yihiin bahalladan laakiin markaan kale weeye marka la cafiyey waxaa kaloo la cafiyey wa can waniimi dubaabi daqsiga digadiis daqsigu meesha uu fuulfuuloo ku bato madow buu ka dhigayaa waa digadiisi waxaas taasna waa la iska cafi wa can damilbaharaati baharaatku waa nabarada dhiigoodana waa la cafiyey qaliilihi kiisa yar iyo wa kaiirihi kiisa badanba taasna waa la cafi albaharaat meesha qofka laga sarsaray ama laga tiiftiifay meesha qofka laga toobay oo baalka toobinkaa laga saaray nabarada kale waxaas waa la cafiyey ama biyo ha ku jireen ama dhiig ha ku jiro qaliilihi wa kaiirih kiisa yarya kiisa badanba waa hadduu iski u soo baxo haddii qofku isagu nabarkan xoqo oo jejabiyo oo humbululuqii iyo nabaradii iyo wixii isagu gacantiisa wax kaga keenayo inta yar baa la cafiyey inta badanse lama cafin waxaa kaloo la cafiyey wa can qayxi damaamiili humbululuqyada malaxdooda waxa ku dhex jira iyo wasadiidihaa carunkeeda taasna waa la cafiyey wa can ilqaliili inta yarna waa la cafiyey oo minadami min addami dhi ka ahaaday alajnabiy in yar oo dhiig ah oo min damil ajnabiy ajnabi dhiiggiisa iyo wagayrihi keyrkiisba taasna waa la cafiyey dhiig ajnabi waa maxay adiga dhanka wixii kaa soo gaara meel kale wey ama adiga laftaadoo kaa yimid dhanko ka yimid maaha dhan kaloo u tallaabo gacantaa midigtaadoo ka yimid bidixdow ku yaallaa oo dhiiggii gaari bidixda markii loo fiirsho waxa gaaray ajnabi oo kale soo gaaray bay ka dhiganta min damil ajnabiyi iyo wakayrihi ba bayr taasna waa lacfi waxbaa laga soo reebayaa marka ila alkalba aygi mooyaane iyo walkhinziira labadaa lama cafin waxooda yar iyo waxooda badan midna iyaga lama cafin ila alkalba aygi iyo walkhinziira doofaarki dhiiggaan hadduu kaa soo gaaray ay ama doofaar iyo wixii labadooda ka farcamay ama labadoodaba ka yimid lama cafinayo waxooda yar iyo waxooda badan najaasadooda waa muuqalada faslu fi fii furuudi salaati salaada faralyaalkeedu fasal u faralyaalkii salaada laga hadlayaa furuudu salaat salaada faralyaalkeedu sabcata cashara toddobiyo toban weeye toddobiyo toban faral weeye toddobiyo toban markay noqonayaan dumaaniinada afarta meelood oo dumaaniinadu ku jidho baa la tirsho lagu dara oo afar laga laga tiriyey saddex iyo toban lagu daray afartaas toddobiyo toban waana sida imaamu nawowi kitaabkiisa rawda uu ku sheegay laakiin minhaajka markuu tirinayey furuudu salaad ama arkaanu salaad waa isku mid moogta waa saddex iyo toban buu yiri muxuu ka jira dumaaniinadanbu wuxuu ka dhigay hay-a raacaysa rugniga ay la socoto iyo iyadu isku tiriy gaar ayaan loo tirin buu macnaha buu u wadaa arkaantan badankeeda waxaa laga qaadanayaa xadiidkii ninkii nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa ku tukadayoo musiiu salaatii la dhihi jiray ninkii salaada xumeeyey nebigu salaada u sheegay masaajidka soo galay oo tukaday oo nebiga salaamay oo nebigu salaantii ka radiyey yir orod noqo fasalli fa innaka lam tusalli orod soo tuko maadan soo tukane oo ku noqday oo misne lagu celiyey ninkaasaa markii dambe salaada loo tilmaamay sida u tukan lahaa baa loo sheegay arkaanta badankeeda halkaasaa laga qaataa fain kaanat isalaatu haddaba salaaddu hadday tahay fariidatan salaad fariido ayo farala faral haddeed wajaba waxaa waajiba qasdu ficlihaa ficilkeeda u qasdideeda ficilkeeda in loo qasto inaa falaysid in loo qasto iyo wa tacyiinuhaa cayinideeda salaada in la cayino heblaayada ay tahay maduur baa tukan macasar baa tukan cayin labo iyo wa niyatulfardiyati faralnimo niyadeed saddexdaas baa waajib ku ah min albaaliqi qofka qaangaarka xaggiis saddexdaas waa inuu niyeysto weeye niyat اlfardiya ama niyat اlmaktuuba waa isku mid wa in kaanad hadday tahay salaadu naafilatan sunne oo mu'aqatatan la waktiyeeyey kal witri sida salaada witrigaay oo kale wakti bay leedahay sida raatibada oo kale sida ciidulfidriga iyo ciiduladxa oo kale sida labada ragcadahaas la tukado duxada oo kale hadday saa tahay ow amase daata sababin hadday ahaato salaadu sabab salaad leh sabab salaadu saaxiiba kalku suufi waa madoobaadka maxaa madoobaaday dayaxa ama qoraxda iyo istisqaha roob doonta wajaba waxaa waajiba qasdu ficlihaa ficilkeeda u qasdideeda ficilkeeda in loo qasto iyo wa tacyiinuhaa salaada cayinideeda in la cayino oo midda ay tahay uu garanayo maciidul adxaa buu tukan maciid wuxuu tukanayaa fidri salaatu duxow tukan waa inay u magacaabanta wa in kaana salaadu hadday tahay naafilatan sunne sunnahaasoo mutlaqatan la idlaaqay wakti ma leh sababna ma leh wajaba waxaa waajiba qasdu ficlihaa ficilkeeda uqasdi u qasdideeda in loo qasto sunno ilaahay dartii iska ajar gurubsi buu iskaga kaca salaad inuu sameynaya keliya hanayso faqad oo keliya sidaas buu ku soconaya intaasi waa niyadii athaani midka labaade takbiiratu lxiraami xirashada takbiirteedi wey takbiiratu lxiraam maxaa loogu magacaabo sabab bay waxay u tahay fii taxriimi maa kaana xalaalan qablaha iyada intaan lala imaan horteed wixii xalaal ahaa baa xaaraan noqonaya mar haddaa salaada allaahu akbar aad dhahdid wax xalaal ku ah bay kaa xarimaysa waxma cuni karo qofku waxma cabi karo ma hadli karo waa kaasa saasaa loogu magacaabay takbiirat lxiraam baa la yidhaahdaa ayib takbiirtaasi waa niyadii ka bacdi waa rugnigii labaad wey wahiya takbiirtu an yaquula qofku tukanaya waa inuu yidhaahdo allaahu akbar wayujzuhu waxaa kaloo u gudaya allaahu lakbar aliftaaya laamtaas waxba ma dhibayaan adaatu tacriif baa la yidhaahdaa macrifanimo macrifadii akbartii bay tacriifa usii kordhinaya wayajibu waxaa waajiba an takuuna inay ahaato haadihi niyatu niyadani muqaaranatan mid lala xiriiriyey litakbiiri takbiirta jamiicihi dhammaantiis takbiirta niyadan aad soo niyeysatay salaada waa inay niyadaani la xidhiidhaa takbiirtii dhammaantii takbiirta intay akhrinayso o dhan niyaddu waa inay qalbigaada ku jirto waa masalo culus wey masalo aada u culus weeye oo waxa weeyaan takbiirtan intaa allahu akbar leedahay salaadii oo dhan kulligeed waa inaad ku soo xeraysid niyadaada takbiirta intaa akhrinayso o dhanna niyadaas waa inay qalbigaada ku jirho takbiirtan markuu ku dhawaaqayana waa inuu ismaqashiiyo bushimaha keliya dhaqdhaqaashine uusan dhaqdhaqaajin ou naftiisa maqashiiyo marka maxay noqotay niyadan waa inay la xidhiidho dhammaan takbiirta inta la sheegayo bilowga takbiirta ilaa ra-da u dambaysa takbiirta meel ka mid a haddii niyadii kaa tagto salaaddii inaysan jirin buu ku tilmaamaya laakiin waxaa la leeyahay waxaa jira taas waa midda xaqiiqigaaye istixdaarka oo curfiga ah istixdaar xaqiiqiya iyo mid curfiga kala jira kaa xaqiiqiga dad gaara kari kara oo khawaasoo aada iyo aada ilaahay u dhowray midkan curfiga ah baa dadka u sahlan kaas baa u sahlan oo kaas curfigaay waa maxay allaahu akbar inta aa leedahay xarab meel un ka mid a xuruufteeda waa in niyadii ay joogto xuruufta kale markaa akrinaysa haddii niyadii ciisho oo meesha ka baxdo waa kuu xihan tahay salaaddii taasay dadku cawaamta ah awoodaan masaladaasina waa taas ahaaliu midka saddexaad alqiyaamu istaagooya in kaanat salaatu salaadu hadday tahay fardan faral waqadara isna uu awoodo istaaga salaad faraluu tukanayaa isaguna istaagga wuu awoodaayo waa taagnaan karaa maxaa la doonayaa inuu istaag ku tukado ee qofkii awoodo istaaggii inuu iska fadhiisto ama kursi qaato lama ogolo salaadii soo maaha hadduu markaas istaagga kari waayo waa fadhigii oo jiifkii baa ku xiga salaaduna walaa tasqudu salaatu salaadu ma dhacayso canhu qofka maadaama caqluhu haabit inta caqligiisu joogo salaadu kama dhacayso xataa hadduusan wax kala awoodin oo qalbiga ka akrin kara salaada qalbigaasuu ka tukanaya oo indhahu ka tukanaya walidaalika wuxuu yidhi wabidaalika taclam waxaad ogaanaysaa kufru man iddacaa qofka sheegtay inuu gaaloobay muxuu sheegtay ana lahu xaalatan beynahu wa bayn allah qof baa wuxuu yidhi anigu xaalad waxaan gaaray aniga iyo alla noo dhaxayso takliiftii waa iga dhacday wax laygu leeyahay ma leh salaad laygu ma leh haba laygu ma leh xarigaa furan baana haba layguma leh meel baan gaaray buu yidhi kamaa yafcaluhu yafcaluhu alibaaxiyuun kuwa ibaaxiyiinta la yidhaahda sida ay sameeyaan waa nala ogolaada anaga leeyihin salaadii waa nala karida waajibkeeda wax ka jiraa ma jiraan waa wadiinto kaga baxayaa qofkaas waa baadil waaye qof caqligiisa joogoo qaangaaroo salaadi ka dhacayso ma jiro saas baa nebiguna markuu sii dhimanayay xataa usii dardaarmayay asalaah asalaah wamaa malakat aymaanuku araabicu midka afraad qiraa'atu lfaatixati faatixada akhrinteeda weeye wayejibu waxaa waajiba tartiibuhaa salaada faatixada tartiibinteeda iyo wa muwaalaatuhaa xiriirinteeda iyo wa tashdiidaatuhaa tashdiidaadkeeda shadadyaalkeeda iyo wa ikhraaju daadi doodka xarafka hala yaraha xarfu dood saaridiis ka soocidiis maxaa laga soocaya xuruufta kaleoo dadka qaar u ekaysiiyaan baa laga soocaya ikhraaju dood kanaa dood labaad soo celiyey sidaas maaha laakiin ikhraaju doodi min adaa'i waa in labadaas lakalala kala sooco dee faatixada xarafkan daa kumaba jiraba marka laakiin waa inuusan isagu soo gelin wlaalin iyo wixii lamid waa inuusan dhex addood waa inuu akriya waa inuusan xagga ka aadin xarafkaas waa inuu iska ilaaliyo macnihii baa bedelmaya addaliina min adalaal baa laga keena daa haddii la akriyana min dalla buu noqonaya waaye dalla yafcalu kada dalla wuxuu ahaaday wey idaa facalahu nahaara adda saasay noqonaysaa marka isku meel umaba socdaanba macnihii baaba isbedelayaba xarafkaa keliya oo dhan kale qofkii ka aaday masaladaasna wataa masalatu nudqi bilqaafi liyaabisa iyadana waa manalkaa idiin qoraya masaa'il tiro badan oo muhiima ayib iyadana sidaas baa loo ilaalinaya waxaa kaloo laga maarmaana faatixada inuu aayaadkeedao dhan akriyo bisinkaana ka mida istaag waa inuu ku dhammeeyo faatixada naftiisa waa inuu qirada maqashiiyo dikri ajnabiya waa inuusan kala dhex gelin carabigeedii lagu soo dejiyey waa inuu ku akriyo waaye cadamu saarif meel kale waa inuusan u sarfin markuu faatixada salaada ku tukanayo walow qaala axaduhum alfaatix ow ilaa xadrat الnabiy faqara'aha bihada اlqasd hadduu qasadkaa ku akriyo isagoo salaadii raba inuu ku tukado uma jirayso alkhaamisu midka shanaadna arukuucu rukuucda weeyaan rukuuc waa inuu la yimaado waaya rukuucdii waa inuu la yimaado waa arkaantii bay ka mid tahy asaadisu midka lixaadna adumaaniinad ku-xasilid weeye fiihi fi rukuuci oo qofku ku xasilo bixaydu meeloo yastaqiru uu sugnaanayo kullu cudwin xubin kastaaba makaanahu booskiisa waa in uu ku sugnaanayo biqadri subxaan allahi waa garanaysa asaabicu midka toddobaadna alictidaalu ictidaal weeyaan ictidaal rukuucdii oo laga tooso wey ka tooskaa rukuucda laga toosayo ictidaalku waa iska rugni qasiir oo aan dheerayn baa layidhi dayib hadduu qofku ka sun dheereeyo isagoo ku cilmila salaaddii baa ka buraysa wakhtaara kahiiruuna in badanse waxay doorteen inuu rugni dawiila isna yahay oo markaa dhib ma leh haddii rugnigaasi uu dheereeyo culimaa qabta athaaminu midka sideedaad adumaaniinad ku xasilid weeye fiihi dhexdiisa ictidaalka waa in lagu xasilo ataasicu midka sagaalaad asujuudu sujuud weeye maratayn laba jeer la sujuudo fii kulli ragcatin ragcad kasta arkaantii baa baranaysa ragcad kasta laba sujuudood baa ku jira wa aqaluhu inta ugu yarna wadcu shay-in shay dejintii weeye shaygaasoo min jabhati jabhadiisa iyo wejigiisa ka mid a cala alardi dhulka uu dejiyo wa wadcu shay-in shay dejintii weeye oo min baadini asaabici yadayhi labadiisa gacnood farahooda xaggooda hooseoo jilicsana iyo wa rijlayhi labadiisa lugood farahooda xaggooda hoose ah inuu dejiyo weeye dhulka iyo wa wadcu rugbatayhi wa wadcu shay-in min rugbatayhi labadiisa low qeyb ka mida inuu dejiyo iyagana taas baa shardi waa toddobadii xubnoodu laga sujuudaya wejigii labadii calaacalood labadii low labada lugood farahood wa taxaamulun baa shardiga isku xambaarid bira'si madaxiisa inuu saa xoogaa iskugu xambaaro xagga madaxa oo culayska u badiyo haddii low meeshaa suuf iyo wax jilicsan oolli lahaa xoogaa waa inuu diismi lahaa sujuudi weeyaan wairtifaacu asaafilihi baa shardiga dhinaciisa hoose dhinaciisa dambe qofka kornoqodkiisa calaa acaaliihi dhinaciisa sare dhinaciisa awal sarrayn jiray madaxii surkii garbihii sararihii waa inay dhinacaasi hoos aado markuu qofku sujuudayo dhinaciisii awal hooseyn jirayoo boodyihii iyo sinihii iyo dhankaasna waa inay kor noqdaan ilaa qofkii wejigu dhulka ku hayaayo waay alcaashiru midka tobnaadna adumaaniinad ku xasilid weeye fiihi dhexdiisa lagu xasilo waa sujuudda in lagu dhexdeeda lagu xasilo weeye alxaadi cashara kan koob iyo tobnaad aljuluusu fadhi weeye beyna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto fadhi baa u dhexeeya waa in lagu waana ahaani casharana adumaaniinad ku xasilid weeye fiihi dhexdiisa fadhigaa labada sujuudood u dhexeeya waa in lagu xasilo xasil baa laga maarmaana waana inuusan dheerayn waa rugni qasiira isaguna labadaa rugni baa qasiir lagu tilmaamay ictidaalka iyo fadhiga u dhexeeya labada sujuudood labadaba culimaa waxay dooranayaan inay laftoodu ay dherdher yihiin oo haddii la dheereeyo aan dhibi ka imaanayn culimada lama dheerayn karana haddii la dheereeyo salaaddii waa buraysaa bay leeyihi athaalid casharkan saddex iyo tobnaad atashaahud ulakhiiru ataxiyaadka dambe wey ataxiyaadka hore isagoo arkaanta kuma jiro waa midka dambe ataxiyaadkaas waa in la saxo maala ashhadu an laa ilaaha ila اllah markuu leeyahay nuunkaas iyo laamka waa inuu isku idqaamo an laa ilaaha ila اllah an laa ilaha waa inuus muxamadan rasuulullahna waa inuu isku idqaamo haddou nuunta muujiyo an laa ilaaha yidhaahdo tanwiintana muujiyo midda dambeo wa ashhadu anna muxamadan rasuulullaahi u yidhaahdo badala salaatu waa buraysa hadduusan ku noqon oo iska sixin uusan iska sixin waa meelaha khatarkaa wey waay araabic casharkan afar iyo tobnaad alqucuudu fadhi wey fiihi dhexdiisa la fadhiiso qofka awooda taxiyaadka fadhi waa inuu ku akriyo alkhaamis casharkan shan iyo tobnaad alsalaatu cala annebiyi nebiga oo lagu saliyo weeye sala allahu calayhi wasalam fi tashahud ilaakhiri ataxiyaadka dambe baa lagu salinaya waay allaahumma salli calaa muxammadin iyo wixii la midabuu dhahaya salliga ugu kaamilsanna waa salliga siiqada ibraahimiyada inuu u akriyo ayaa ugu kaamilsan asaadis cashara kan lix iyo tobnaad assalaamu weeyaan waa salaamo naqsiga hore salaada waxaa lagu garaa furuheedu waa dahaaro qaadashada xirashadeedu waa takbiirta ka xalaaloobideeduna waa tasliimta salaamo naqsiga weeyaan xadiidu abu daawuud hada alxadiid asaxu shayin fi hada albaab wa aqaluhu inta ugu yar salaamo naqsigaasi assalaamu calaykum wey waraxmat ullaahi in lagu daraa fiican waay sidaas buu la imaanaya asaabic cashara kan toddobiyo tobnaadna atartiibu tartiib kala tartiibin weeye arkaantu say u kala horeeyaan in loo kala tartiibiyo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli u tukada saa aragteen anoo u tukanaya si nebiga laga soo gaaray culimmadu markaa innaga inoo soo rareen sidaa weeyaan inaan arkaanteedii la kala hormarin weeye qofkii isagoo aan rukuucin hadduu iska sujuudo mada waaye lama rabo ama hadduu iska rukuuco isagoo aan faatixadii akrin haddaan imaamku faatixada ka xambaarin sidaas buu la imaanayaa oo u ilaashanayaa salaadiis arkaantuna waa salaadiiba weeyaanba waa inuu waardiyeyso ilaashado uu ku dadaalo inuu la yimaado sida ugu kaamilsan oo ugu fiican inuu ula yimaado والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب